gudoomiyaha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose xasan cabdi xaashi iyo ku-xigeenkiisa mukhtaar maxamed sahala ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay xafiiska dakhli aruurinta ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland ee magaalada dhobley ay ku yeelanayso dhismaha xafiiskani ayaa waxaa iska kaashanaya hay-adaha bahwadaaga la-ah wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland si kor loogu qaado dakhliga soo gelaya maamulka jubbaland gudoomiyaha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose xasan cabdi xaashi iyo ku-xigeenkiisa mukhtaar maxamed sahala ayaa si wada jir ah kaga hadlay xafiiskani ay ka dhagax dhigeen degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose iyagoona sheegay in xafiiskani oo wax weyn ka tiri doono dakhliga maamulka jubbaland iyo sidoo kale kan degmada dhobleya waxaan dhagax dhignay xafiiska dakhliga ee degmada dhobley ee dowlad goboleedka jubbaland runtii xafiiskan dakhligu aad iyo aad muhiim u yahay wuxuuna kor u qaadayaa dhammaan adeegyada bulshada laga hayo oo dhan hadday noqoto horumarka ganacsiga dhinac walba marka insha allahu tacaala waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka degmada dhobley
maanta waxaan joognaa degmada dhobley waxaana halkan laga dhagax dhigay xafiiska dakhli aruurinta wasaaradda maaliyadda ee muxuu ahay maamulka jubbaland dhammaan qaybihii kala duwanaa ee maamulka degmada dhobley waan ku sugannahay halkan waxaa aad iyo aad farxad weyn noogu ah horumarka muxuu ahay mar mar ka dambaysa ay samaynaysa dowladda jubbaland hadday tahay horumarinta dhismaha xafiisyooyinka iyo waxyaabaha la midka ah maanta aad baan ugu faraxsannahay xafiiskan dakhli aruurinta ee degmada dhobley in xafiis uu ku shaqeeyo oo gaar u ah oo shaqaalihiisa iyo dadka muxuuaha ka shaqaynaya oo dhanba ay ka howlgeli doonaan hadduu alla idmo aad iyo aad baan muxuuaha ugu faraxsannahay annaga haddaanahay degmada dhobley waa horumarka noo imaaday ee degmada dhobley waxtar ku ah bay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa kuwo ka badan in muxuu ahay maamulka jubbaland ay noo keenaan hadduu alla idmo insha allah bilaa kariim maamulka jubbaland ayaa sanadii ugu dambeeyey waxa uu kor u qaaday dakhli aruurinta maamulkaasi isagoo wasaaradda maaliyadda ay xafiisyo badan ka furatay deegaano badan oo ka mid ah dowlad goboleedka jubbaland